qaybaha xagga shidaalka oo sarakaca uu ku yimid iyo isagii oon laba haynba labadaba cabashaan ka nahay ruux baa dalxiiska la rabaa in lagu geeyo hal doolar soo noqod muxuu isticmaali karaa baabuurka kolkaad xisaabtanto waxay noqonaysaa inaan meeshii waxba ku jirin khasaaro un ay tahay isbeddelka ku yimid qiimaha la iibiyo shidaalka suuqyada magaalada kismaayo ayaa saameyn weyn ku yeeshay darawallada tagaasida ka dhex shaqeeya xaafadaha magaalada kismaayo kuwaasi oo sheegay inay ku dhow yihiin inay shaqada joojiyaan badi maadaama aysan iskaynaynin qiimaha ay ku qaadaan qofka iyo sarukaca ku yimid shidaalka haddaba waa kuwan qaar ka mid a darawallada oo la hadlay idaacadda waamo magaceena waxaa layidhaahdaa maxamed cabdi faarax kana mida tagsilayaasha magaalada runtii shidaalka qaaliga dhib weyn buu nagu hayaa oo noo keenay waxaana ka mid a dhibaato noo keenay in dadkii ay hal doolar ay dhaafin laayihiin lacagtii anana shidaalkii u qaali nagu yahay oo tobankii litir uu maraya sagaal doolar marka baabuurtii hadda waan iska dhignaa sidii hore uma shaqayno waxyar haddaan soconno gaari inta badan iska baakiman yahay sababto shidaalkaan ilaashanayna shidaalkii baa qaali ah marka ganacsatada shidaalka keeni jirta waxaan ka codsanaynaa ina shidaalkii magaalada keenaan naga raqiisiyaan si bulshadiina aan ugu adeegno socodkeenna u bato saasaan rajeynaya insha allah waagay waqtiyadaa shaqayn jirta iyo hadda maxaa iska bedela adiga wax badan baa iska bedelay waagi hore intaan labaiyo tobanka soo kaco ilaa iyo laba saax habeennimaa shaqayn jiray intaa waan socon jiray laakiin hadda intuu gaariga shaqeeyay intuuna shaqeynin waxaa badan intuuna shaqeynin sababtoo ah waagi hore intaan shidaal ku shawano oon wareegno iyo lacagta waxaan ku raadin jirnay wareeg hadda wareegi ma jiro haddii lagu soo waco qof kastam uu ku soo waco qofkaan baan aadnaa meesha rubaan geynaa haddana waan iska dhigannaa qof kalaa ku soo waci laakiin wareegii faraha badnaa ee la wareegaya oo oo qof oo magaalada iska socotay ahayd ma jirta hadda nin walba shidaalku ilaashanaya qiimaha idinku kordha maxaa maxaa ka mid a waxaa ka mid ah shidaalka wuxuu ahaa afar toban doolar buu ahaa wuu soo socday shan toban buu imaaday wuu soo socday lix iyo toban hadda wuxuu marayaa sideed iyo toban doolar labaatankii litir marka sideed iyo toban doolar ood wareegtay waxaa kugu soo dhacaysaa dhow inaad wareegto lacagna aada qabanin magacayga waa cabdiraxmaan xuseen cali gaar ahaan guddoomiyaha taxi jubba niho waxaa jira ayaamahan dambe rafaad baran oo dadka ka haysta xagga shidaalka waayo kaalimihii shidaalka oo dhan qaar baa wada madhanba kaad u tagtaaba wuxuu ku leeyahay ma hayo waayo wuxuu raadinayaa ama dad kastam la ahaa baa loo qarinayaa foostooyin shidaalo oo gooni ah haddaad tirahdo war shidaal iga gada wuxuu leeyahy waa naga dhammaaday marka dhibaatooyin badan baa ka jira magaalada kismaayo xagga qaybta shidaalka shidaal la-aan badan baahsan baa jirta waxaa kaloo jira annaga tagaasiyadii faraha badnayna noo shaqaynaysay qaar baaba baakimanba oo dirawaleyntii ay iska dhigeen oo maadaama oo shidaal la-aan ay jirto shidaalkiina uu galay maxaan ku idhahdaye luuqluuq iyo weji garasho uu galay qaar baaba iskaba dhigayba marka waxaan ka cabanaynaa qaybaha xagga shidaalka oo sarakaca uu ku yimid iyo isagii oon laba haynba labadaba cabashaan ka nahay waxa kale oon sheegaynaa oon leenahay maxaan ku idhahdaye ganacsatada aan u sheegaynaa shidaalka inaansan mar dambe saasoo kale u dhicin waayo ganacsatadii waxay hadda samaynayaan inay yidhaahdaan shidaalkiibaa soo socda shidaal aan soo socon waayo kolku keli gebagaba noqda ayaa la rabaa in uu yimaado marka waxaad moodaa ganacsiga inuu dad gooniya keliyata uu xaniban yahay baabuurtii tirada badnayd hadda way iska baakiman tahay waayo sixirkii oo kor u kacay oo maxaan ku idhahdaa iyadoo kolkii horeba wax jaban dadka lagu qaadayo oo hal hal doolar lagu qaadi jiray ayaan wixii iskeenayn ruux baa dalxiiska la rabaa in lagu geeyo hal doolar soo noqod muxuu isticmaali karaa baabuurka kolkaad xisaabtanto waxay noqonaysaa inaan meeshii waxba ku jirin khasaaro un ay tahay marka insha allah waxaan leenahay ha laysku naxariisto ganacsataduna bal sidii ay wax u keeni jirtay si laba jibaarkeedaan ka codsanaynaa bal inay wax u keento oo dadka masaakiinta hoos loo eegaan leenahay dhowaan magaalada kismaayo waxaa laga hirgeliyey shirkado aad u badan iyo tagaasi ay dad gaara leeyihiin kuwaasi oo qiimo jaban dadka ku qaadaya laakiin waxaa xilligan saameyn ku yeelatay sarukaca ku yimid qiimaha shidaalka suuqyada magaalada kismaayo